إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaalo ku qaaday fariisimo kala duwan oo ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin muqdisho iyo duleedkeeda dagaalo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qoys soomaaliyeed oo ku nool magaalada nairobi ayaa dowladda kenya ku eedeeyey qafaalka wiilkooda oo muddo ka maqnaa dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay ku dhowaad toban sargaal oo lagu eedeeyey afduubka ajaanibta ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistaan ayaa weerarkii lagu qaaday ku eedeeyey madax ka tirsan xukuumadda baakistaan warkeena sidoo kale waxaa qayb ka ah qaybta labaad warbixin ka hadlaysa midnimada muslimiinta إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyadu ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada warkii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaalo ku qaaday fariisimo kala duwanna waa askarta dowladda federaalka ku leeyihiin muqdisho iyo duleedkeeda warkaasi war kale oo ku aadan dagaalo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk oo laga soo sheegaya qaybo ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa ka waramaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen halka loo yaqaano caliganey ee xaafadda suuqa xoolaha degmada hilwaa ee magaalada muqdisho dhowqa rasaasta ayaa laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada weerarka lagu qaaday isla magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisin sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa jaamacadda shabeelle ee deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buurcalow ee hoostaga magaalada baraawe isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar isbaaro u ahayd ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa deegaanka shalaambood faahfaahin dheeriya weli kama aanan helin khasaaraha ka soo gaaray qaraxa lala beegsaday waa mahadsantahay haashim cabdinaasir dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay ku dhowaad toban sargaal oo lagu eedeeyey afduubka ajaanibta waaxda dambi baarista ee waddanka kenya ayaa waxay sagaal sargaal oo ka mid a ciidamada waddanka kenya ku eedeeyeen in maalintii khamiistii ee lasoo dhaafay waddankaas ay ka afduubteen laba qof oo ajaanib ah kuwaasoo u dhashay waddanka hindiya waxaa la socday nin darawal ah oo gaariga u waday kaasoo isna ka soo jeeda waddanka kenya maxkamadeen muddo saacadaha socotay ka gadaal ayaa waxay saraakiishani dowladda kenya go'aansatay in xabsiga ay ku sii hayso inta warkooda uu ka caddaanayo qareen u doodayay mid ka mid a saraakiisha loo haysto afduubka ayaa wuxuu sheegay in arrinta loo haysto saraakiishan ay tahay mid siyaasadaysan oo lagu bartilmaameedsanayo si kastaba ha ahaatee waddanka kenya wuxuu ka mid yahay waddamada dhacageeska afrika kuwaasoo lagu afduubto ajaanibta qoys soomaaliyeed oo ku nool magaalada nairobi ayaa dowladda kenya ku eedeeyay qafaalka wiilkooda oo muddo ka maqan mahad ayaa faahfaahinaya qoyskan soomaalida ah kuna nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka sheekaynayaa dhibaatooyin ay u geysteen ciidanka dowladda kenya waxay sheegeen in muddo ku dhow afar sano uu ka maqan yahay wiil ay iyagu dhaleen oo lagu magacaabo guuleed cabdulaahi cabdulle kaasoo ay afduubteen askar ka tirsan dowladda kenya oo ku dafay gaari madow gabar la dhalatay wiilkan u xiran dowladda kenya ayaa ugu horreyn ka warramaysaa sida lagu waayey walaalkeeda iyo dad markii ugu wardambaysay faahfaahin haddaan ka baxsho wiilkeena markii la waayey magaciisa waa horta guuleed cabdulaahi cabdile wuxuuna wadankan ku joogay baasaboor soomaali ah wuxuu u socday wadanka hindiya wuxuuna muxuu haye kasoo bax markaasuu ka imaaday suudaan oo jaamacad bajlaal uu ka dhameeyey hindiya wuxuu ka xareystay masar fiisihii markuu usoo bixi lahaa saddex beri ka bacdi ayaa la waayey annaga marka hore marka qaabka loo waayey waan garan weynay waxaana soo wacay wiilkii uu la noolaa wiilkii ula nool ayaana soo wacay wuxuu yidhi wiilkii ma lahan oo guri qol buu ka degnaa marka ayaantii koowaadoo dhan wixii waana geli waayeen maalin walba meeshaana iska imaanaa waa iska wareegnaa waan raadinaa yacni qaaba u raadina xataa garan weynay mar xataa istaalada meydad ka soo raadiya ma qofbaa meeshaan accidenti ku galay markii ugu dambeysay inuu sigiska joogo unbuu wiilka sheegay laakiin wax xooga nagama siin wax ka dambeeyey adugu galabtii toban saac bar baa taleefankiisa ugu dambeysay masigiskuuna joogay markan waxay ka waramaysaa sida lagu ogaaday halka uu ku sugan yahay walaalkeeda iyo cidda soo sheegtay arrintaas adigu markaan saas yaan dhan u raadinaynay oo u baadagoobayna waxbana aan ka laanahay xoogaa taleefonka waxaa u geynay niman waxay dhaheen taleefonkan diigkuu ku damay adigu maalinkii dambe duhurkiisa taleefonka la damiyey markuu meeshuu ku damay waxay ahayd meesha diigka la dhaho marka anagoo intaas iska joogno aada u walacsan oo aada u murugaysan baa muxuu ahaaye lix bilood ka bacdi lixdaas bilood wax muddadaas wax waramaana ka helin baa waxaa ka soo baxay xabsiga wiil ay iskula xirnaayeen qolkiisa wiilkii mar allaala markii saa soomaaliya ku tuuraan wiilka markuu soomaaliya saa u tagay ayuu wuxuu qabsaday muxuu ahaaye wuxuu yidhi isagoona ciddiyihii laga jarin oo timihii laga jarin buu wuxuu yidhi taleefonkan ii waca taleefonka marka koruu kasoo xifdisiiyey annaga dee macnaha wiilka xataa maana aqoonin laakiin ilaahay unbaa isku geeyay saan wahan ilaa akhbaar nooga keen marka wiilkii markuu saas hooyo xaliimo xasan buu wacay wuxuu nooga sheekeeyey marka wiilkaas in jirda lagu sameeyey sun la cabsiiyey dhibaatooyin badan ayagoo dhan isla gaarsiiyey labadooda ah ugu dambayntii waxay ka warramaysaa in ilaa iyo hadda ay walaalkeeda la-yihiin ehelkooda maqnaanshihiisa darteedna ay dhibaatooyin badan u soo gaareen dowladda kenyana ay meermeerin wakhtiga uga dhammaysay markii waxaan sameynay isla markiiba waxaan tagnay oobiga waxaan u gudbinay muxuu ahaye bangaan station meeshaan station ku yaallaa tagnay warbixintii o dhan baana laga qoray obiyaa lasoo siiyey hooyo waxaa la annaga kusoo wacina dibdambana looma soo wicin isla markii markaa obiga qoranay waxaa la xirinay nin qaraabadeen oo xayri la dhaho wuxuu yidhi muxuu ahaaye waa idinla raadinayaa markii koowaad haddana ayaan ka bacdi wuxuuna yidhi meeshaas hebla intaa tagtaan ka baada gooba horta guuleed maalintii la qabsaday ilaa hadartaan dhibaatooyin tiro badan baa reerkeena soo gaaray waxaa ka mid ah hooyaday dhabarkii xoogaa ka sheegan jirtay dhakhtarkii markii ugu dambaysa wuxuu yidhi murugada iska daa hadda kursi baa lagu wadaa waxyar haddee socoto ma socon karto lafta dhabarka meelo badan baa ka dhammaaday gobora walaasha iyadana yacni way khafiiftay mar walba waxay leeda waa arkaa way hortaagan yahay meel walba waxay ka aragtaa isagii annaga xataase korbaa dhowr qof oo reerkeena ka mida ku dhacday dhibaatooyin tiro badan ayaana soo gaaray
dad badan oo soomaali ah ay horay u afduubatay dowladda kenya waxayna ka mid tahay dowladaha shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya sidoo kale arrintan waxay tusaale cad ka bixinaysaa dhibaatooyinka ay la nool yihiin soomaalida ka tegay waddankooda ee degay dalalka reer galbeedka iyo meelaha la midka ah warka subaxnimo alfurqaan ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan waxaa idinku soo maqan ra-iisul wasaarihii hore dalka baakistan oo weerarkii lagu qaaday ku eedeeyay madax ka tirsan xukuumadda baakistan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad warbixin ka hadlaysa midnimada muslimiinta waxaa soo jeedinaya maxamed amiin أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة midnimada ah in muslimiintu ku midoobaan hal maamul oo awood leh waa arrin looga baahan yahay dhammaan muslimiinta waxayna u baahan tahay inaan soo celino khilaafadii islaamka ee midaysay muslimiinta oo dhan taasi oo difaacaysay xuquuqdeena islamarkaana xambaarsaneed raayada tawxiidka walaaltinimada islaamka waxay isku keentay qoomiyado iyo qabaa'il kala duwan oo ku kala nool dalal dhaca qaaradaha dunida sida turkida falastiiniyiinta carab iyo afrikaan iyo dadyow kale oo fara badan mana jirto ummad dhulka ku nool oo la mid ah ummadda muslimka ah maxaa yeelay waa ummadda ugu wanaagsan ummadaha ee ka jira caalamka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu nagu amray inaanan murmin isla markaana kala tegin si ay awooddeena u daciifin
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين midnimada islaamku waa muhiimad weyn wadajirkeennuna waa sirta xooggeenna midnimadu waxay muslimiinta ka caawisaa inay halgacan noqdaan islamarkaana cadowgooda iska difaacaan midnimadu waxay matalaysaa caqiidadeenna sidoo kale waxa ay baabi'inaysaa dhammaan afkaarta jaahiliyadda ah sida qoomiyadda ee ku baaqaysa in la baabi'iyo midnimadeenna sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna amrayaa inaanan kala tegin waxa uuna qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
imaam alqurdubi allah ha u naxariistee waxa uu yidhi allah sarreeye waxa uu farayaa iskuduubnida waxa uuna diidayaa kala tagga sababtoo ah kala taggu waa halaag iskuduubniduna waa badbaado ibnu mubaarak allah u naxariistee waxa uu yidhi iskuduubnidu waa xarigga alle ee qabsada sidoo kale imaamu tabari allah u naxariistee isna waxa uu ka soo wariyey cabdulaahi ibnu mascuud allah ka raali noqdee inuu yidhi iskuduubnidu waa xarigga alle nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu muslimiinta kula dardaarmay midnimada عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة taariikhdu waxa ayna bartay in midnimadu tahay waddada lagu gaari karo sharafta karaamada awoodda iyo horumarka intaba midnimada muslimiinta iyo walaaltinimada islaamku uma baahna caddayn waayo taariikhda oo dhan waxaa ka buuxa tusaalooyin fara badan oo caddayn u ah awoodda midnimada muslimiinta mujaahid salaaxuddiin al ayuubi oo ahaa hogaamiye mujaahid ah islamarkaana kurdi asal ahaan cajami ah ayaa waxaa u suuro gashay inuu mideeyo muslimiin kala af iyo kala dhaqan ah balse ay kulmisay walaaltinimada islaamka waxa uu ku abuuray ruux islaamnimo iyo xamaasad jihaadi ah ilaa ay dhammaantood qaateen inay ku shahiidaan dariiqa alleh gaaladana ka difaacaan dhulka muslimiinta أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل ولنترك أثرا ملموسا في الناس رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ra-iisul wasaarihii hore dalka baakistan ayaa weerarkii lagu qaaday ku eedeeyey madax ka tirsan xukuumadda baakistan ra-iisul wasaarihii hore dalka baakistan cimraan khan ayaa waraysi uu bixiyo maalintii shalay wuxuu ku sheegay in shehbaas shariif oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaas iyo sidoo kale taliyo sare oo ka tirsan ciidamada ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday mas-uuliyiintan ayaa go'aansaday in la ii dilo ayuu yidhi cimraan khan oo markii ugu horreysay soo muuqday tan iyo toogashadii dhacday khamiistii lasoo dhaafay wuxuuna intaas ku daray in weerarka ay fuliyeen laba dabley dowladda waddankaas waxay beenisay in wax kaalinahay ku leedahay weerarka lagu qaaday cimraan khan weerarka waxaa lagu qaaday kolonyou la socday khan kaasna waxaa lagu dilay hal qof waxaana sidoo kale lagu dhaawacay toban kale taasoo si xooggan sare ugu sii qaaday xiisadda siyaasadeeda dalkaas la degtay tan iyo markii xukunka laga tuuray cimraan khan cimraan khan waa oday toddobaatan jir ah wuxuu hogaamiyaa dibadbaxyaal kumanaan ah oo tan iyo toddobaadkii tagay ka socday waddankaas isagoo ku fadhiya kursiga curyaamiinta islamarkaana lugtiisa bidixi ay si aad ah u duuban tahay ayuu cimraan khan hadlayay muddo hal saacadood ah wuxuuna si xoogan u weeraray dowladda iyo sidoo kale siyaasiyiin kasoo horjeeda isaga warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa